meel walbana biyaa fadhiya waxa kaaga daran biyo xurmada caruurihii ku dabaalanaya ay dhex fadhiyaan caruurtii waxay ka qaadi karaan cudurkaa shubanbiyoodka la isku dhaafiyo kaadi dhiig ilmihina laguma celin karo waray waa nimcada ilaahay waa kuwada dabaalanaya waxaa taasi noo dheer kaneeco maleriyadiio zaa'id ah qof walba madaxay ku dhufatay qof walba qandaa karkarinaysa galmudugoodana intaa arkay malaria tacbaan laleeyahay marka waa codsanay w h o waa ka codsanay in naloo buufiyo meelaha geedaha leh iyo meelaha biyaha fadhiyaan in la buufiyo iyo dawladda hoosena waa loo sheegay marka gurmud xoog lahaya sugaaya waay wax sahlan ma aha waxaa ugu daran hadda oo zaa'ida oo biyaha ay aada u fadhiyaan ama ay daadsaa ugu socdaan horta dhinaca galgaduud baa ugu roobo badan iyo dhinaca mudug gaalkacyo markay noqoto oo meelaha qaxootigu degan yihiin biyahoodana aad ay u fariistaan magaalada townbalan aysan lahanan meelay ka baxaan oo ay kaneecadii caqligaaga diidaysaa biyihiina ay dhoogayihiin meel walba fadhiyaan intaas hadda zaa'id ah